sabuuraddii soddon iyo afaraad wakhti kasta ayaan rabbiga ammaani doonaa oo had iyo goorba ammaantiisa afkayga ku jiri doontaa naftaydu waxay ku faani doontaa rabbiga oo waxaa maqli doona kuwa camalka qabow oo weliba way ku farxi doonaan rabbiga ila weyneeya oo aynu magaciisa wada sarraysiinno rabbigan doondoonnay oo isna wuu ii jawaabay oo wuxuu iga samata bixiyey waxyaalihii aan ka cabsaday oo dhan iyagu waxay fiiriyeen isaga oo way iftiimeen oo wejigooduna weligood ceeboobi maayo ninkan miskiinka ahu wuu qayshaday oo rabbiguna wuu maqlay oo wuxuu ka badbaadshay dhibaatooyinkiisii oo dhan malaa'igta rabbigu waxay hareeraysaa kuwa isaga ka cabsada oo weliba way samata bixisaa baldhadhamiya oo arka in rabbigu wanaagsan yahay waxaa barakaysan ninkii isaga isku halleeya kuwiina quduusiintiisa ahow rabbiga ka cabsada waayo kuwa isaga ka cabsadaa waxba uma baahna aaranka libaaxa wax baa ka dhiman wayna gaajoodaan laakiinse kuwa rabbiga doondoonaa wax wanaagsan uma baahnaan doonaan carruurtoy kaalaya oo idhegaysta oo anna waxaan idin bari doonaa rabbiga ka cabsashadiisa bal waa ayo ninka nolol jecel oo cimriga dheer doonayaa si uu wanaag u arko carabkaaga sharka jooji bushimahaagana inay khiyaano ku hadlaan ka ilaali sharka leexo oo wanaag samee naba doondoon oo raacdayso iyada rabbiga indhihiisu waxay fiiriyaan kuwa xaqa ah oo dhegihiisuna waxay u furan yihiin baryadooda wejiga rabbigu waa ka gees kuwa sharka sameeya inuu iyaga xusuustooda dhulka ka baabi'iyo kuwa xaqa ahu way qayshadeen oo rabbiga maqlay oo wuxuu iyaga ka samata bixiyey dhibaatooyinkoodii oo dhan rabbigu waa u dhow yahay kuwa dembigooda ka caloolyaysan oo kuwa ruuxoodu qoomamaysan yahayna wuu badbaadiyaa kan xaqa ah dhibaatooyinkiisu way tiro badan yihiin laakiinse rabbigu waa ka samata bixiyaa dhammaantoodba isagu wuxuu dhowraa lafihiisa oo dhan oo middoodna ma jabna xumaan baa dili doonta kuwa sharka leh oo kuwa neceb kan xaqa ahna waa la eedayn doonaa rabbigu nafta addoommadiisa wuu soo furtaa oo kuwa isaga isku halleeya midkoodna lama eedayn doono